إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah salaamuullaahi calaykum kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah laba carur aad u da'yar ayaa ku dhintay dabka kacay guri ay ku jireen uu ku yaala deegaan ka tirsan gobollada waqooyi galbeed soomaaliya waxaa magaalada muqdisho lagu dilay xubin ka tirsan ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose ehelada wiil bajaajla ah oo ay maalin ka hor muqdisho ku dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay inaan la aasin ilaa ay cadaalad ka helaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu arkayo dagaal ka dhacay degmo ka tirsan shabeellaha dhexe gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya isbaarooyinka kusii kordhaya waddooyinka ee u yaala dowladda federaalka dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay dalka masar موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa aroori axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay bisha lixaad lixdeeda sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada laba caruur ah oo aad u da'yar ayaa ku dhintay dab ka kacay guri ay ku jireen oo ku yaala deegaan ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka awdal ee ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ku waramaya in laba caruur oo da'yar oo mataana ah ay ku dhinteen dab ka kacay guri ay ku jireen oo ku yaala deegaan lagu magacaabo dila gaar ahaan xaafadda laantahawada waxaa la sheegay in carruurtan guriga lagu xiray ka gadaal markii uu dabka ka kacayna goobta ayay ku dhinteen carruurtu da'dooda aad ayay u yareed waxayna ahaayeen mataano sagaal bilood ayay jireen mid ka mida magaceeda waxaa lagu sheegay muna cabdiraxmaan jaamac halka wiilka kale oo gabadha mataano la ahaana magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan jaamac ciidamada dabdamiska maamulka somalilan ayaa goobta gaaray ka gadaal markii uu dabka geystay khasaare ba'an meydka carruurta ayay qaadeen iyagoona sheegay inay baaritaano ku sameynayaan waalidiinta waxaa looga digaa in carruurtooda aysan guryaha kaga tegin iyagoo u dhaafin qof waxgarad ah waxaa magaalada muqdisho lagu dilay xubin ka tirsan ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka wararka ka imaanaya magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan degmada wardhigley ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay xalay howlgal gaara ka fuliyeen degmadaas waxaa howlgalka lagu bartilmaameedsaday nin lagu magacaabo ismaaciil maxamed aadam kaas oo ka tirsanaa ergooyinkii wax ka soo dortay xildhibaanada dowladda federaalka waxa uu ka faa'iideysan waayey cafis ay horey mujaahidiinta ugu fidiyeen ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka balse ugu dambeyntii waxauu ku baxay gacanta shabaabul mujaahidiin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wardhigley waxaa saaga ka taagan hadalhaynta la xidhiirta dilka loo geystay ergeyga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose rasaas culus ayaa laga maqlayay saldhig halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada kenya waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaaro walow aan tafaasiil dheeraada laga haynin waxa uu ku soo aadayaa weerarka lagu qaaday taabto iyadoo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen weerarada lagu qaadayo ciidamada kenya ee ka dhacaya gudaha waddankooda dhowaan ay ahayd markii afar sarkaal oo booliisa lagu dilay meel u dhow degmada hindi ee gobolka laamu muasasad alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dagaal ka dhacay degmo ka tirsan shabeellaha dhexe warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
waa isdaar cusub oo ay habeennimadii xalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay weerar ay xilli habeen ah ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore ee isdaarkan cusub ayaa lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo mar qura rasaas ku ekeeyey goobihii ay askarta dowladda federaalka kaga sugnaayeen degmada balcad waxaana durbadiiba halkaasi isaga firxaday ciidankii ku sugnaa degmada
فهذه الأم مفلوجا وأثقل قلبها الأتراح أبات الطيب يا فرسان ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa u suuro gashay inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan degmada balcad kadib markii ay qora caaradii kaga ceyriyeen ciidankii haystay magaalada waxaana isdaarka lagu daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugaynaya xaafadaha ay ka kooban tahay degmada balcad
زمان اللهو قد ولى فلا لعب به كلا زمانك شدني يا ساح الدين يا ولدي
أمني أخاطب إخوان المجاهدين أبناء الصومال الصادقين بأن يواصلوا خطواتهم على طريق الجهاد waxaan la hadlayaa walaalahayga mujaahidiinta ee soomaaliya ee saadiqiinta ah waxaan kula dardaarmayaa inay sii wadaan tallaabooyinka ay u qaadeen dariiqa jihaadka ogaadana kufriga caalamiga ah wuxuu cagaha kula jiraa bohlo iyo balaayo aanan soo marin muddo tobannaan sano ah oo fog sabra oo sugnaada waxaad tihiin ciidan ka mida ciidamada muhiimka ah ee guutooyinka islaamiga ee mujaahidka ah
فاصبروا واثبتوا فأنتم جيش من الجيوش المهمة في الفيلق الإسلامي المجاهد
شغلنا بالغنى عما أتانا مسند وصحاب qaybaha dambe ee isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaadanayaa kelimaduu jeedinayo a-sheekh xaarits annadaari oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab kaasoo jeedinaya kelimad muhiim ah القول والكلمة لها لها لها ميزان ولها ثقل عند الناس وعند الله تبارك وتعالى فالكلمة الطيبة لها hadalka iyo kelimaddu waxay allaah agtiisa iyo dadka agtooduba ku leeyihiin miisaan iyo culays kelimadda wanaagsan wuxuu allaah qofka mu'minka ah kor ugu qaadayaa darajooyin kelimadda xun iyo midda faasidka ahna waxay addoonka ku ridaysaa cumqiga naarta jaxiimo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kelimad la yidhi oo aan laga fiirsan ayaa allaah agtiisa qofka kor ugu qaadaysa darajooyinkiisa sidaas oo kale kelimad si fudaydsi ah loo yidhi ayaa qofka ku tuuraysa naarta allah ayaan ka magangalnaye sababtu maxay tahay sababtu waa kelimad ka mida kelimaadkii la yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray inaan nashrino kelimadda ugu wanaagsan allah wuxuu yidhi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن في عندنا كلمة حسن وكلمة أحسن u fiirso waxaan haysannaa kelimad wanaagsan iyo kelimad ugu wanaagsan dhanka kale waxaa jirta kelimad xun iyo kelimad ugu xun waxa la doonayo ma ahan inaad adeegsato kelimadda ugu xun dadka qaarkood waxay qaamuuskooda ka raadiyaan kelimadda ugu xun maya lama doonayo inaad adeegsato kelimadda ugu xun ama xitaa midda wanaagsan allah wuxuu leeyahay adeegsada kelimadda tan ugu wanaagsan sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay in haddii aadan odhan kelimadda ugu wanaagsan oo aad tiraahda tan wanaagsan ay suuragal tahay in meeshaas uu shayddaanku ka helo boos uu dadka ku kala geeyo sidaas darteed allah wuxuu leeyahay وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فإذا لم تقل كلمة الأحسن haddii aadan odhan kelimadda tan ugu wanaagsan waxaa jira boos uu shayddaanku ka weeraro laabta فإذا لم تقل كلمة الأحسن هناك مجال للشيطان لإغار الصدور alkataa'ib ayaa muddooyinkanba si xiriir ah u soo bandhigaysay weeraro dhacay xilli habeen ah oo ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen qaybo ka mida gobollada dalka ehelada wiil bajaajla ah oo ay maalin ka hor muqdisho ku dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay inaan la aasayn ilaa ay cadaalad ka helaan mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
askari ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka gaar ahaan qaybta qaada canshuuraha ayaa maalin ka hor wiil dhallinyara oo ka mid ahaa wadayaasha mootobajaajta ku dilay magaalada muqdisho kadib markii uu bixin waayey lacag baad ah oo uu weydiistay isagoona ugu dambayntii goobta iskaga baxsaday ehelada dhalay wiilkan ayaa sheegay in meydka wiilka aan la aasi doonin ilaa looga helo cadaaladda qaar ka mid ah ehelada wiilka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sidan wiilkii la dilayna uu firinjeer ku jiro ilaa cadaalad ka helana aan la duugi doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u baahannahay maadaama aan dawlad ka hoos nool nahay maamul iyo nidaam jiro inaan cadaalad helno ou helo abshir maxamed madoobe iyo dadka lamidka maalin kasta bajaajada wata ee la dilaayo in cadaalad aan helno ou abshir cadaalad helno ayaanu isugu nimida u soo baxnay intaan ka badana la ysugu imaan doonaa haddii ilaahay yidhaa haddii hadda meesha ay ku socoto ay kusii socoto wax laga bedeli waayo waxaan isugu nimid cadaalad inuu abshir helo ninkii tallaajow ku jiraa meydkii marxuumka ahaay nin waa dhaafi oo marxuumow naqday tallaajadana waxaan rabnaa inaan ninkaas cadaalad u helno tallaajada ku jira in laga baxsho tallaajada idoonkii kale gacanta lagu hayn ma rabno dileelka loo geysanayo bajaajleyda ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho iyadoona dhowr gooro hore sidan oo kale ciidamada dowladda federaalku u dileen dhallinyaro badan oo ku shaqaysanaya mooto bajaajta gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya isbaarooyinka ku sii kordhaya wadooyinka ee u yaalla dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka marka laga yimaado goobaha ay askarta dowladda federaalka kaga sugan tahay gobollada dalka oo ay u yaallaan isbaarooyin carrakawaa ah ayaa waxay gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho hadda ka cabanayaan isbaarooyin cusub oo ciidamada dowladda federaalka dhigteen qaybo ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho halka ugu badan oo ay isbaarooyinka soo dhigteen ciidamada dowladda federaalka ayaa ah dharkeenley wadajir waana kuwan qaar ka mida gaadiidleyda oo ka warramaya dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka haddii gaadiidleyda degmada dharkeenley wadid aannahay waxaa cabashaganahay nimanka isbaanlaha arkada dhiganayo bamusi qaab loo maraala laayahay ummadda way liifgaracayan maalmuba dawal oo dhiiyahay loo imaado afartan saac lacagta laga qaato todobaatan ku kan boqol ku kan war maxaa ula jeedaa maxay tahay cashuur waa soo dhiibay baabuurka tisbitaal lagala qaadaa kalawta laga qaadaa baabuurka dalalka lansan la weydiiyaa shuruucda dowladda ay dhigato dhan waa baabuurta dowladda way soo raacan tan meel awti fiican ma lahan haddii aan weydiisan wuxuu ku leeyahay qoladaasaan kaga qaado isbaaro cada ii taal niman dhaha meeshaan joogaan waxaan ku lacagtii ogol haddana waxaan ila leeyahay sidoo cunug iskooleya shalay intaa jirtay war shalay ma xanuunsaneed mise baabuuraa ka haalaysnaay bilaadina layay ma jirto shalay intaa ku maqnay daa taala meesha war hadda intaa saag waa gudubtay gabaxa intaa aadaa taala haddana isbaarada keen lacagtii oo maanta shaqayiisay ima soo marine xabashadaan ka cabanayna intaas waaye marka laga soo tago dhaca ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan gaadiidleyda ayaa waxay sidoo kale geysanayaan jirdil ama dil bareer ah markii ay ka cudur daartaan inaysan hayn lacagaha lagu soo rogay gaadiidleydu iyagoona xitaa mararka qaar askartu kufsi u geysanayaan haweenka sidaba ay ka dhawaajiyeen darawallada laba saacadood aa sugaysa waxaa lagu leeyahay hal saacadoodaa lagaa baabiina nin labaatan kun aha ismaahayno toban kun aha may may xag iska fadhiiso dabalka dalka taagaala dabalka meesha isku fartuura lagu garaaca degmada u dacweynaya waxaa leedahay waa lagu ogyahay bisleedahay degmada nafadkeed magaaladan musuqmaasuqeeda dhibaatada waa ka shaqaysanaanahay markaa caasiga wadnana qolo burcadoo macnaa meel loo xisaabo layaana na dhibaan jidadka noogu dhibaan markaa mootooyinka wadna askarta booliska na dhibto degmada wadajir ay khallaaska hadda badan ka socdaan waa degsideed degmadan wax laga qabta haddii laga qabi waayan shacabkan waa leedahay halowleeda baabuurka dhac dil kubsata waa ku jiraa moobeelaa dhaca wax walbaa laqoonaa intee ka socotaa inteena ka shaqaysaa waxaas saan toban kun saan labaatan kun moobeel iska dhawo nambarka sheeg intee ka socotaa dowladda federaalka oo ku faanta inay haysato ciidamo wanaagsan ayaanan dheg jala u siinin cabashooyinka ka soo yeeraya qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana reer muqdisho ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya shisheeyaha afrikaanta ah ee ku soo duulay soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalka ee ku daaban warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay waddanka masar wasaaradda caafimaadka ee dalka masar ayaa sheegtay in shil gaari uu ka dhacay qaybo ka mid a waddankaas uu sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan soddon ruux wasaaraddu waxa ay sheegtay in shilkan uu ka dhacay waddada al suways oo ku taala duurisayna waxaana uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo mid nooca raaxada ah inta la xaqiijiyey lix iyo toban ruux ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toban kale kuwaasoo qaarkood ay xaaladooda liidato xuseen cabdilkhafaar waa afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee waddanka masar waxa uu sheegay in dadka dhaawacmeen la dhigay xarun caafimaad oo ku taala duurisayna halkaasoo xaaladooda caafimaad lagu eegayo cabdilkhafaar ayaa intaas ku daray in dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaar lafaha ka jajabaya kuwa ay ka go'een qaar ka mid a xubnaha jirkooda halka qaarkoodna ay miir daboolmeen waddanka masar ayaa waxaa ku badan shilalka iyadoona sanadkii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey shilal aad u badan kuwaasoo gallaaftay nolosha boqolaal ruux warkii subax dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya alfurqaan weenaga intaa